walaalo waa mahadsan tahay waa saxoo shalay dee dhacdo layaab lahaa meesha ka dhacday oo mas-uuliyad darra ah dad shacabana hubku gacanta u galay shacab dee hub gacanta u galayna waxa weye dhib mas-uuliyad daradiisu leeyahay dhibaatadiisu leeyahay wax kastaa ka iman kara baaritaankeenii iyo shaqadeeniina waa wadnaa haddii aan laydmo cid kastoo lagu helo arrintaasna de cadaalada la horkeeni doonaa haddii aan laydmo haddana waxa weye shaqada waa noo socotaa
hubka intii uusan gacanta shacabka gelin waxaa jira isku dhac ciidamada nabad sugidda qeybtooda galmudug iyo maleeshiyaad hubaysan ku dhex maray duleedka cawudwaaq wuxuu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh bal dhacdadaa khasaarihii ka dhashay haddaad nala wadaagtid
ciidanka markay gaadiidkan sharci darrada lagu soo lagu soo xoray sharci darrada ay la soo wareegeen ay lasoo dhaqaaqeen ayaa waxa weeye shacabka waxaa kolley gaar xog micnaha ah in hub meeshaan uu saaran yahay si kalena loogu maaragtay profication loogu sameeyey arrintaasaa waxaa keentay in shacab qamaamahaya ay maaragtay ay gaadiidkii ay la wareegeen oo meeshii ay hubkii ku dhaceen maleeshiyaad fara badan oo waxa weye muxuu ahaa shacab kasoo horreeyo ayaguna dagaalkaas dagaal ku sameeyey ciidamadii nabad sugidda oo halkaasna khasaare uu ka dhacay ilaa sideed qof dad ku dhow muxuu aha ilaa sodomeeyena dhaawacii dhimasho ay isugu jiraan marka waxay ahayd arrin dee muxuu ahaa la dhihi karo waa dhibaato yani soo siyaaday oo keentay khasaare xoog leh halkaasna markay ciidamadu arkeen in dhibaatadan ay xoogeysan rabto oo shacab badan ay iska soo yaacayaan oo waxa weeye shacab xabad koritaankiisuna aaday u dhib badan tahay ciidamadu markay arkeen maleeshiyaad keliya inaysa ahayn shacab badan uu ordahayo iyaguna waxaway dhinac bay oga baxeen in khasa si khasaarada loo yareeyo
sida lagu baahiyey baraha bulshada sawiro laga qaaday hubka degmada cabudwaaq la geeyey hubku aad buu u fara badnaa ma jirtaa cid aad ku tuhmaysaan in hubka sida sharci darrada a loo soo geliyey ay lahayd ama u socday qaacido waxaa jirta la yihahda almutaham beriya xataa tusbitu tuhmato macnaha qofka mutahamka dembi male ilaa dembiga lagu caddeeyo marka waxa waxyaabaha baaritaanka aan wadno tuhma ma shaqayso baaritaanka markii uu dhamaado markaas baa la dhihi doonaa hebel baa dembiilaha oo arrintaas ku lug leh laakiin hadda de ciidan la hubin iyo wax ku turkiteen cidna cidna micnaha laguma maaragtay dhihi karo hebel baa arrintaas ka dambeeyey waxay u baahan tahay wardowro oo ah la hubo oo cad inuu soo baxo taasna wuu soo bixi doonaa haddii aan la idmo qofka dembiilahana waa lagu caddayn doonaa dembigiisa qiyaas ahaan hubkaa tiradiisa cadad ahaan inta uu la ekaa wasiir ma hesheen xogtooda hubka inta si guud aan kaga ognahay laba gaari midna rasaa saaran tahay midna qoryo saaran yihiin intaas baa horta hore xaqiiqada rasmiga aan ka haynaa laakiin de waa hub shacab gacantiisa galaya documentigiisana maa weli maana helin oo waa wadnaa inaan helno waa waxaan ka shaqaynayno haddii aan la idmo si loo ogaado cidda rasmigaha iskale hadda tiro hebel baa intaa qaatay hebel baa intaa qaatay ma ay jirtay shayga inti la gaariga lasoo kaxeeyey meel laguma dejinay meel baadiyaabaa qof kasta wuxuu qaadan kara ka qaatay marka tiradiisa rasmiga ah wax aan micnaha hadda ka hadli karo ama aan sheegi karo maaha balse gaarina gaarina rasaas baa saarnayd gaarina waxaa saarnaa qoryaa saarnaa intaas wey intaan xogta helnay